magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu xuseeyey maalinta qaxootiga adduunka oo ku beegan labaatanka bisha juun munaasabadda oo ay soo agaasintay hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa waxaa ka qeybgelay mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya safiya xasan maxamed gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa ugu horeyn ka hadashay ahamiyadda maalintan maanta waa maalintii qaxootiga adduunka adduunka oo dhan wuxuu u xuseeyaa maanta in loo aqoonsado la garab istaago la taakuleeyo ummadda wadankooda ka qaxa dhibaato u timaada awadeed waxay noqon kartaa inay kalaamad ku qaad waxay noqon kartaa conflict wax alle waxay noqotaba waxay ka tegayaan dalkoodii si ay u helaan nabad iyo hoy ay ku hoydaan bulshadaasoo adduunku maanta u calaamiyey soomaaliya waxay uga dhigan tahay qiimo aada u weyn sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatanka dowladda soomaaliya waxa ay meel marisay sharciga qaxootiga iyo magangalyo doonka sharcigaasoo ga dhigan in bulshada noo soo hayaantay wadamada badan ka imaadeen sida syria yemen ethoobiya and so on qaarkoodna uu maanta sistamka ku jiro ilaa iyo afartan kun ay qoran tahay sida ay hadda sheegtahay hay-adda u n iyo hay-adda qaxootiga ee dowladda soomaaliya laakiin nambarkaa inuu ka badan yahay baan raje baan filaynaa annaga marka waxaan leenahay dhammaantiisa hata aada bay noogu muhiim tahay imaashihiina
cali yuusuf xoosh wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo soo xiray munaasabadda ayaa bogaadiyey
taariikh ahaan waxaa lagu yaqaanaa martigelinta iyo ilaalinta xuquuqda qaxootiga iyo magangelyo doonka si hiddahaasi u socdana maanta waxaan martigelinnaa oo qaxooti iyo magangelyo doon ahaan dalka ku sugan in ka badan soddon iyo shan kun dalkeennu tallaabooyinka xaluuhelidda qaxootiga waxaa qayb ka ah inuu dhaqangal yahay sharciga qaxootiga kaasoo dhowraya dhammaan xuquuqda qaxootiga ku nool dalka sidoo kalena siinaya hannaan sharciyeed oo ay ugu noolaan karaan soomaaliya si xora ugu dambeyntii aniga oo ka ambaqaadaya halkudhiga sanadkan maalinta qaxootiga adduunka oo ah solidarity with refugee waxaan xaqiijinaynaa in qaxootiga iyo magangelyo doonka ku nool dalkeennu ay haystaan garabka siyaasadda iyo shuruucda dowladnimada iyo midka shacabka ee ah soo dhoweynta iyo dhexgalka bulshada si takoor la-aana waxaana ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo dunida inay nagu gacansiiyaan sida aan ugu heli lahayn nolol aada u fiican dhammaan qaxootiga ku nool dalka gudihiisa si kastaba guud ahaan caalamka ayaa labaatanka bisha juun laga xusaa maalinta qaxootiga adduunka iyadoona soomaaliya ay ka mid tahay wadamada maalinta sida weyn loogu xuso